magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta laga daafuray mashruuca u adkaysiga cimilada ee sugnaanta cunnada oo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid a wasaaradaha jubbaland iyo hay-adda j i z oo taabagelinaysa mashruuca mashruucan ayaa waxaa loogu talagalay sidii wax looga qaban lahaa u adkaysiga cimilada ee sugnaanta cunnada wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta jubbaland faarax mukhtaar daa-uud oo daafuray shirka ayaa waxauu faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu mashruuca u adkaysiga cimilada iyo sugnaanta cunnada oo u leeyahay bulshada ku nool dowlad goboleedka jubbaland taariikhda ku beegan tahay laba iyo tobanka bishii saddexaad labada kun labaatan iyo afarka waxaan ku daahfurnay mashruuc ka mid ah mashaariicdii muhiimku ahayd dowladda jubbaland mashruucaas oo ahaa oo adkeysiga cimilada iyo sugnaanta cuntada mashruucaas oo ay maalgelinaysay hay-adda g i z ayna fulinayeen n r c iyo alight mashruucaas oo in badan wadahadalkiisa uu socday in badan uu soo socday waxaa noo suurta gashay maanta inaan daahfurno mashruuca waxaa bahwadaag ka ahaa wasaarado badan oo nagala qeyb galay sida wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka wasaaradda beeraha wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda biyaha xaqiiqdii mashruucan waa mashruuc muhiim u ah dowladda jubbaland intuu shirka socday waxaa si baaxad ah loo falanqeeyey loo falanqeeyey muhiimadda uu u leeyahay mashruucan dowladda jubbaland iyo cashiradii laga bartay mashaariicdii hore ay wada fulinayeen hay-adaha hawsha wada g i z iyo n r c iyo alight waxaa lagu falanqeeyey waxyaabihii hore mashruucii hore waxyaabihii lagu guuleystay caqabadihii jiray iyo sidii looga gudbi lahaa falanqeyn dheer waa waxaa laga munaaqashooday sidii mashruucan uu ku hergeli lahaa sidii hadafka guud ee laga lahaa mashruuca loogu guuleysto ka wasaarad ahaan waxaan ballan qaadnay cid allaale ciddii dowladda jubbaland mashruuc u wado in aan kala shaqeyno sidii mashruucaas uu ku hergeli lahaa ugu dambeyntii ugu dambeyntii shirka wuxuu noogu dhamaaday si guul ah ka dowlad ahaanna waxaan ballan qaadnay in mashruucaani aan si hufan ula shaqeyn mashruucan oo adkaysiga cimilada ee sugnaanta cunnada ayaa waxaa ka qayb qaadanayo qaar ka mid a wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland waxaana taabagelinayso hay-adda j i z taasoo la filaya in mashruucan wax badan uu ka qaban doona bulshada ku nool dowlad goboleedka jubbaland